idiga adusheenyo ragga haysaday ka habsaday dunidu inagamu dambayne ka habsaday dunidu inagamu dambayne calankeenan daadegay miyaynan dareen bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii maanhadal barnaamijka maanhadal toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay abaarta ba-an ee ka jirta deegaanada puntland waxaana barnaamijka igala qaybgelaya guddoomiyaha guddiga taakuraynta iyo ugurmadka dadka abaartu ay waxyeelaysay sheekh fu'aad maxamuud xaaji cabdulqaadir siciid caarshe oo ah guddoomiyaha gobolka karkaar iyo yaasiin warsamo xaashi oo isaguna guddoomiyaha deegaanka reydable ee gobolka mudug barnaamijkuna wuxuu idinka imanayaa xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya iyada oo ciddii barnaamijkan uu dhaafan ah ay mar kale kaga bogan karayaan website-ka iyaga radio daljir dot com anigoo jamaal faarax adana ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya
gadcadaaga odaygiyo somalaay u gurmada gambooleyda dumarkii somalaay u gurmada gadigood caruurtii gaajayla liita waxna geeriyoodeen galowgiyowgaadhi geeliyo fardaha iyo geeslayda oo idil abarba gagilaysay soomalayo gurmada
sida laga warqababa deegaanada puntland waxaa ka jirta abaar aada u ba-an taas oo waxyeelaysay duunyadii iyo weliba dadkii dhaqanayeyba meelaha qaar waxaa laga soo sheegay in duunyadii ayba dhammaatay halka meelaha kalena ay gabaabsi iminka ku jirto waxaana soconaya gurmad isdaba jooga oo dhinaca biyaha iyo baadka u badan si loo samata bixiyo duunyada bal waxa ka haray iyo weliba quudin dadka lala gaarayo meelo kala duwan ayaana waxaa ka imanaya taakulayn kala duwan dhanka kalena dowladda puntland ayaa kulan degdega oo arbacadii lasoo dhaafay ay ku yeelatay xarunta madaxtooyada ee magaalada garowe waxa ay kaga dhawaaqday in hal milyan oo dollar ay kaga qaybgelayso taakulaynta gargaarka loo fidinayo dadka iyo duunyada ku waxyeeloobay abaartan aadka u xoog badan ee ka jirta deegaanada puntland sidoo kale dowladdu waxa ay magacowday guddiyo lix ka kooban kuwaas oo iyaguna isugu jira dhammaan wasiirada kala duwan ee dowladda puntland si abaartan loola tacaalo haddaba barnaamijka maanta oo arrintaas aan ku falanqayn doono waxaa marti iigu ah guddoomiyaha guddiga taakulaynta gurmadka abaaraha ee culimaa-udiinka puntland sheekh fu'aad maxamuud xaaji guddoomiyaha gobolka karkaar cabdulqaadir siciid caarshe iyo guddoomiyaha deegaanka reydable oo lagu magacaabo yaasiin warsame xaashi haddaba intaanan martida u gelin bal aan idin maqashiiyo madaxweynaha dowladda puntland brofesor cabdiweli maxamed cali gaasa oo isagu go-aankii dowladdu ay gaartay ka warramaya dowladda puntland inay dhaqaalo gaara ugu talagasho abaarta inay bixiso hal milyan oo dollar oo abaarta ku saabsan oo ilaa inta abaartu socoto shantan bilood ee aan rajeynayno ilaa xilliga roobka laga gaarayo in aanu hadda nu aanu ku yaboon hal milyan oo dollar laakiin abaartu way kasii dari kartaa kabacdina de wixii aanu ku dari karro aan ku darro haddii aanu nahay dowladda puntland una jahayno dhaqaalaha qorshaysan aanu ku jahayno arrintaas abaaraha waxaanu abuuray guddiyo kala duwan oo si deg deg u howlgala kana howlgala sagaalka gobol ee puntland ka kooban tahay guddiyaduna waxay yihiin guddiyada soo socda guddiga caafimaadka oo ka koobnaan doona wasaaradda caafimaadka iyo xanaanada xoolaha waa caafimaadka xoolaha iyo dadka in dadkii daawo la gaarsiiyo xoolahana intii qaadan karta dawo la daweeyo oo maarata dawo la siiyo guddiga cuntada biyaha iyo dejinta guddi marka dadka soo barakacaya oo xoolihii ka dhammaadeen in la dejiyo cunno iyo biyana la gaarsiiyo guddigaas wuxuu ka koobnaan doonaa wasaaradaha soo socda wasaaradda beeraha wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda dekedaha gaadiidka badda wasaaradda deegaanka wasaarad hay-adda biyaha ee baasaweyn wasaaradda arrimaha gudaha wasaa- iyo wasaaradda haweenka iyo wasaaradda eh, howlaha guud Een, waxaana abuuray sidoo kale guddiga eh, maaliyadda oo ka koobnaan doona iyo la- la dabagalka hay-adaha iyo dhaqaale raadinta Eh, guddigaasina waxa uu ka koobnaanayaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda ganacsiga Een, waxaana abuuray sidoo kale guddi eh, wacyigelinta iyo warfaafinta iyo ururinta xogta een, ee gobolada oo dhan ee guddigaasina wuxuu ka koobnaanayaa wasaaradda cadaaladda wasaaradda warfaafinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda een, ka hortagga iyo maareynta musiibooyinka ee xadma Een, waxaanu kaloo sameynay guddi amni oo dee xeryaha la suubinayo iyo ee, dadka een, soconaya amnigooda ee, ka qayb qaata guddigaasina wuxuu ka kooban yahay wasaaradda amniga iyo hay-adaheeda iyo laamaheeda kala duwan ama ha noqdaan police ama ha noqdaan cidi kale oo ay wada shaqayn leeyihiin marka guddigaasina inay sugaan een, een, amniga dalka iyo meelaha laga fulinayo howlahan een, abaaraha Een, waxaan kaloo sameynay guddi ee ah guddiga hubinta iyo dabagalka wixii lagu ballamay iyo wixii shaqaha oo ee fulayay guddi daba socda warbixin joogtaana ka keena ayaan iyana ku dhawaaqnay guddigaasina wuxuu ka kooban yahay madaxtooyada puntland een, oo gudoomiyaha guddiga abaaraha madaxweyne ku-xigeenku uu madax u yahay ee, wasaaradda duulista hawada wasaaradda dastuurka ee, iyo hantidhowrka guud iyana waxa weeye guddigii dabagalka iyo la socodka een, habsimo socodka een, hawsha een, abaaraha Ee, xiriiryaha guud ee, arrintan waxay noqonaysaa madaxtooyada haddana oo uu madaxweyne ku-xigeenku ah gudoomiyaha guddiga abaaruhu uu isagu u yahay ee, saldhig u yahay waana meesha xogta kusoo urureyso oo operation centerka laga hagayo een, ee, socodka ee, abaarta guddi kasta oo ah ee, dowladda dhexe ee puntland waxaa hoos imaanaya guddi hoosaadyo gobolada iyo degmooyinka ah sababta waxaa weye meesha hawsha ka fulayso waa gobolada iyo degmooyinka marka guddi walbaa wuxuu yeelanayaa guddi la shaqeeya oo ka kooban oo ka howlgelaya degmooyinka iyo gobolada dalka oo dhan Een, waxa weeye waxaan u sameynay arrinta waxa weye waa isku tashi in maanta meel wax dambo aan la harna aysan jirinin in eh, cid dambo aan wax ka sugnaahay aysan jirin ciddii ilaahay wax ka keenayo oo deeqa waa aanu een, eh, waanu eh, insha allah waa sugaynaa laakiin eh, puntland inay dhaqaaqdaa la rabaa ganacsato eh, culumo eh, arday eh, shaqaale waxaan u baahannahay maanta inaan dhaqaaqdo waxaan u baahannahay in eh, qof walbaaba uu dareemo xanuunka iyo dhibta haysata dadkeena reer miyiga ah Eh, dardaarankaygu waa intaas mahadsanid kaasna wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda puntland profesor cabdiweli maxamed cali gaas oo ka warramayey yabooha lacageed ee dowladda puntland ay ugu tala gashay ka qaybgalka abaarta ka jirta puntland iminkana dhinacii martida aan dib ugu noqonno waxaan rabaa inaan su-aasha ugu horraysa weydiiyo gudoomiyaha gobolka karkaar cabdulqaadir siciid caarshe guddoomiye bal waxaad ka warrantaa gobolka adigoo aad guddoomiyaha ka tahay abaartan sida ay u saamaysay بسم الله الرحمن الرحيم آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا سلام يا دمانتين آه، شغالها يا حول مالنا يا مرحبا هذا دلشر قدوميها قدية برمسكة أمارها بوتلان يا علماء آه، شخصات محمد حاج النور قدوميها حيد بلا دمانتي وين سلام يا بعد انت حقيقي واحنا والعكسون هاي ان آه، اي شفتو ee abaar lixaad leh ay ka jirta puntland ee hase yeeshee de qofku meeshuu ka warhayo unbuu ka warrami karaa annagoo hadhowna ani haddaan ka warhayo gobolka karkaar waxaan leeyahay gobolada puntland oo dhan waa meesha ugu liidata Een, sababtoo ah dee iyadaana ka warhaya xaqiiqdii Een, waxaana jirtaa meelo saddex sano aan roob ka di'in Een, marka een, waxaan odhan karaa gobolka karkaar een, puntlandna waa ugu liitaa haddana meel meel dhaartaa ma jirto hadee rabbi bayna ka saari karaa marka eh, intaas adoo ah waayahay yaasiin waxaad adigu ka warrantaa bal deegaanka aad joogtid iyo ogaalka inta aad ka warhaysay abaartu sida ay tahay
بسم الله الرحمن الرحيم ومحسنتهين ورياشة iyo culimaadudiinka iyo abaaraha qolada gurmadka oo culimmada waad mahadsantihiin iyo gudoomiyaha gobolka karkaar dhammaantiin waa mahadsantihiin mahad ilaah baa iska leh waxa weeye abaarta maanta joogta horta oo soomaaliya iyo puntland labadaba ku habsatay mid laga warrami karo maaha annagu haatan waxaan joognaa gobolka mudug laba iyo toban bilood dibicicirka kama imaan hadday ka timidna waa waxaan lagu laasin oo mataqaana waxba laga cunin abaartu marka ilaa mudug oo dhan ilaa gaalkacayo ilaa iyo muxuaha bari meesha ay ka gasho oo nugaal oo ayl inta u dhaxaysa abaarta jiidaas abaar adag baa haysata xoolihii waa dhammaadeen hadda saaka oo ugu dambaysay jeel baanu ruqa qaadaynay oo kicinaynay abaartu marka xoolihiina had waaba iska baryaraadeen oo waa dhammaadeen reerkii haatan konton haystana kontonka iyagu ku naalloonaya ma aha oo naallo fiican haddaan ilaahay subxaanu qaadir aha abaarta ka saarin dadka oo duunyadu ku nool yahay dadkiiba maanta loo baqayaa bal cid kala daayo dadkiiba loo baqayaa waaya gudoomiye faad gudoomiyaha guddiga culamaa udiinka abaaraha baad tahay bal ka waran idinku guddi ahaan bal abaaraha ka jira puntland iyo ogaalkiina meelaha sida ay u jiraan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إذاعة دلجر وأمهد علنيا لبدا مسؤول runtii mudug iyo karkaar kala jooga aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa runtii sida ay u sheegeen madaxdu abaar aada iyo aada u xoog badan baa waddanka ka jirta guud ahaan soomaaliya abaarta waa jirtaa laakiin soomaaliya waxa u adag haddaad maabka eegtaan gobolladan hadda puntland la yidhaahdo calaamad casaana saaran yacni waxa weeye waa meesha ugu daran soomaaliya abaarta weeye gobollada somaliland baa kusoo xiga koonfurta meelo kamid a kusoo xiga marka haddaan halkan usoo noqdo anagu runtii guddiga iyagii culimmada ahaa sanadkii horena abaarta waa ka shaqaynay haddana weli waa wadnaa abaar baaxad laa jirta dhulka ma aanaan hadda weli wada marin runtii afar tiim oo sahana wax yarna wada ayaanu dirnay tiim waxay mareen maxaan ku leeyahay gobolka mudug dhul kamid ah oo sida cadduunka waxay mareen ilaa iyo waxay gaareen dhinowda iyo meesha la yidhaahdo tawfiiq garacad bay mareen diriiban bay mareen dhulkaas labalamaano iyo halkaas ilaa reebanti bay gaareen runtii waxay kasoo sheegeen dadkii xoolihii inay ka dhamaadeen ama haddii waxarsayi waxay sii gabaarsi yihiin haddii aan ilaahay subxaanahu watacaala labada wiig oo soo socota roob keenin reer baadiye lagu xisaabtamaya inuusan jirin sidoo kaleeto waxaanu iyaguna wax u dirnay meel sahar u dirnay ilaalaha ililaha nugaaleed oo weliba dhinaca hawdka ah meesha dhuunta la yidhaahdo ilaa afar iyo labaatan goobood ayay mareen qolqolyahaasu yacni waxa weeye awr culus bay kasoo bilaabeen ilaa budumbuto ayay gaareen runtii iyaguna sidoo kale waxay arkeen dadkii oo haraad kaxlaah xoolihii oo fariistay iyadoo afka wax la geliya aysan jirin tiam waxaanu u dirnay sanaag iyo sool dhulka iska gala waxay ka bilaabeen dhahar dhulkaas boodbacad iyo baraagaha qol iyo wardheer iyo maxaan ku leh meesha la yidhaha sarmaanyo iyo awrboogays iyo siqifuliye iyo damalaxagare iyo maxaan ku leeyahay meesha la ceelba dhulkaasay iyaguna mareen oo hadda maanta siqifuliyay joogaan waxay sheegeen dhulkaas in xoolihii ka dhamaadeen runtii warbixinta haddaan helayno meeliba meesha kale waa ka daran tahay in xoolihii dhulkaas ka dhamaadeen in dadka waa taqaanaa dhulkaas aad baa ariga loogu dhaqdaaya idaha reerka ugu badan konton neef oo madoobaaday bay haystaan bay yidhaahdeen tiam waxaan u dirnay gobolka bari meelo kamid sida degmada ufayn dhul fara badan oo kamid a ayay ka shaqeeyeen waxa weeye geesaqadan jeedaal boorey camaan meesha la yidhaahdo dhulkaasay mareen way sii socdaan maanta isku shuban bay geli doonaan ilaa iyo waxay gaarayaan haddii alla idmo meesha la yidhaahdo ilaa iyo maxaan ku leeyahay dhul isku shuban kasii shisheeya marka abaartu aad iyo aad bay u baaxad weyn tahay waxaan rabnaa hadeer inaanu tiimam kale hadda dirno insha allahu tacaala mudug waxaan rabnaa inaan tiim ku celino karkaar waxaan rabnaa inaanu tiim u dirno meesha la yidhahda sanaag jiidaas sanaag hadda sanaag iyo haylaan baa loo bi loo bi loo qaybiyey haylaan iyo sool meesha iska galaan baa hadda laga shaqaynaya in dhinaca sanaagna laga shaqeeyo marka nugaal laftigeena qayb baanu ku celinaynaa marka runtii abaar baa xadlaa jirta shaqaduna waa socotaa marka halkaasa ilaa iyo hadda wax marayaan waaya aad ba umahadsan tahay gudoomiyaha gobolka karkaar gudoomiye bal meelaha ugu daran oo aad farta ku fiiqi kartid oo ama adduunyadii dhammaatay sida nagu magaalaa xoolo badan baa baaba-ay baa laleeyahy geel iyo ariba isugu jira bal iyagana bal looga waran horta xaqiiqdii ilaah ayna ka saari kara ilaah baa arrinta looga cabanayaa hase yeeshee ee, sidaa horeba u sheegay ee, meelaba meesha kale way ka daran tahay haddana hadda meesha aan odhan karo een, dadkii waxa weeye waa ka soo xiroodeen xoolihii een, rako inta hoos timaada iyo bayla ee meelo hoos yimaada hadda ee, rako oo kale waxaa lagu soo xereeyey ilaa boqol iyo konton qoys oo xoolihii ka dhammaadeen waa lagu soo xereeyey dhuudo een, waxaa lagu soo xereeyey oo bayla hoos timaada iyadana saas oo kale ee, dad aan badnayn qoysas aan badnayn ilaa labaatan qoys baa lagu soo xereeyey Ee, sidoo kale bixin oo iyana waxay hoos timaadaa degmada bandarbayla iyadana saas oo kale ee, ilaa shan iyo toban qoys baa ilaa hadda lagu soo xereeyey Ee, bandarbayla ee, meesha la yidhaha caris oo sidaas oo kale bandarbayla hoos timaada iyadana saaka u dambeysa baan la hadlayay Ee, ilaa shan iyo labaatan qoys bay tirada maraysaa oo tobaneeya shalay la keenay awalna ilaa shan iyo toban qoys baa halkaa kusoo xerooday Ee, marka een, meelaha kale waan odhan karaa weli een, dadkii ee, ma soo xeroon xoolihiise waxaan odhan karaa boqolkiiba lixdan ee, way baxeen Een, inta kaletana daylaha baa u baqan Een, waana ee, dhibta ugu weynna dadka iyo duunyadiiba hadda sida la wada ogsoon yahay kuwii raashin bay ee, ku nool yihiin waa raashin cun hadda marka intii hore waxbaa ee, dadku la dagaalamayeenoo xoolaha iyo waxbaa raashin la siin jiray laakiin hadda ee, dadka iyo duunyadii waa axgabeen marka een, meelahaas un baan oran karaa ee, ugu- baa ugu dardaran Een, dhulka kaleeto oo hadda markaan idhaahdo ee, karkaarka qararka karkaarka oo xidda iyo meelaha hoostaga waaciye iyo meelahaas iyadana weli dad soo xirooda ma jiro oo xoolihii ma dhammaan hase yeeshee waa sidaas oo kale oo xoolihii baxaalahoodu waa badan yahay dhinaca sool balaatiyuga oo ee, qarda hoos tagta iyadana sidaas oo kale ee, sh- doraada u dambeysay baan soo maray Ee, saas oo kale waxaanu aragnay een, een, dadka xoolihii yaraynaysi saas oo kale ee, gabaabsi yihiin welise lagama soo xiroon marka een, meelahaas aan s- horey usoo xusay ayaan oran karaa waa meelaha een, ugu daran dadkiina ka soo xiroodeen Ee, daybtii dhoweynna een, roob kama diin dhulka aan tiltilmaamayey Ee, gugii ka horreeyana ma diin daybtii kale ka horreysana ma diin kama diin daybta hadda ay joognana kama diin dhulka intaa xeebta ee, ku teedsan
waaya eh, yaasiin warsame xaashi en, sida aad maqlaysay mas-uuliyiinta en, waa ujeedaa eh, dhibaatada laga sheegayo ee deegaanada ka- eh, karkaar iyo guud ahaanba puntlandba En, idinku deegaan ahaan eh, bal ka waran dhinaca daaqsinta iyo biyaha iyo see wax yihiin oo xoolo dhintay iyo maxaan ku idhahdaa eh, dadka noloshooda iyo bal ka waranayo see laya
Eh, waa mahadsantihiin dhammaantiin ama mas-uuliyiinta ha noqoto ama weriyayaashu ha noqoto adeer waxa weeye horta waxaa la kala tilmaamaa Eh, wax mataqaanaa eh, kala sooc leh baa la tilmaamaa ilaa iyo ceelka gaalkacyo markii saa looga soo dhaqaaqo ilaa waddadaa wadaagsimeed ilaa jiifkaa aanu ku fadhino dhagaxa wax islaamaa hadda ma joogaan dad badanna waa soo xarooday oo tuulooyinkay ku soo xaroodeen hadda annaga oo daadiyadii yara ah ee waxa u- labaatan iyo shan qoys baa muxuaha meel loo degan oo degaanka wax looga qaadaa marka waxa weeye meeshii isdhaantaa baa la yidhaahdaa waa isdhaantaa Eh, balle busle xoolihii hadda saaka ugu dambeysay eh, wixii doon ahaa oo haray waxaa lagu guraya gaadiid Eh, ilaa iyo xalay waa la gurayey ba- eh, da- darwalintiibaa hadda ila taagan waxaa loo gurayaa caduun waa na- neef la gowracay geeda kama waabto baa lagu jiraa Eh, wixii dhammaadeen hadda waa dhammaadeen baktigu waa iskarooran yahay xoolo xoolo lagu xisaabtamamayo marakan dadkii ayaa lagu xisaabtamayaa ceelka balibusle la yidhaahdo iyo ceelka ceelbardaala la yidhaahdo iyo reydable iyo mayle iyo caracaso iyo raxanreeb intaa xoolo lagaga xisaabtamaya ilaa lebi lamaane ilaa jirriibin oo lagu daadguraynayo doonkii fara kala kacbay marayaa hadda baabuurtu maraysaa waxaa lala raadinayaa bal inay maalmo ku cishirshiri karaan ilaahay deeqiisu waa furan yahay intaa wax xoolaa oo lagu xisaabtamaya ma jiraan xoolihii iyo muxuaha waa israaceen dadkii maantana ninkii dadku usoo baxsadaa burasida waaya ee guddoomiye faad waxaad sheegteen inaad dirteen eh, sahamo kala duwan oo aad u dirteen eh, tiimo kala duwan ee gobolada puntland oo dhan aad u dirteen qaarna aad hadda diri doontaan xogaha ay idiin soo sheegeen oo ilaa hadda idin soo siiyeen maxaad nagala wadaagi kartaa
Eh, runtii xoguhu waa kuwii aan kuu sheegay oo dee dadkii xoolihii waa sii gebagebo waxyaabaha laga yaabay deegaanada qaybtood geeli baa xoolaha u hor- u hormaray oo u adkaysi badnaa Een, idihii baa xigsaday riyihii baa sii werereg leh marka runtii een, ilaa iyo hadda horta dad dhintayna looma soo sheegin laakiin dadkuna waa tabaalaysay oo waxay cunaan ma hayaan Een, qof baa qoysas waxaa lasoo arkay sida hadda mudug oo kale dadkii aaday hooyo waxay haysataa laba iyo toban neef oo ariya iyo dameer baa xoolihii uga haray saddex tir oo ariyay lahayd waa indhala'dahay ciidan kale ma haysato Een, yacni waxa weeye noocaas waxa u sawiran aad iyo aad bay u fara badan yihiin runtii masiibo weyn ayaa soo socota haddaan ilaahay naga soo gaarin ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay roob noo soo dejiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa roobka soo dejiya weliba dadku markay quustaan marka rajadaas waa qabnaa dhanka kaleeto een, dee dowladda puntland hadda waxay bilowday dhaqaaq xog leh een, madaxweynuhu wuxuu magacaabay lix guddi oo wasaaradihii dowladda oo dhan ayaa abaarta lagu jiheeyey Een, guud ahaan madaxweyne ku-xigeenka kor ka maamulaya shaqadaas oo dhan Een, dowladdu lacag bay ballan qaaday milyan dollar ah marka insha allahu tacaala dadaaladu waa isbiirsan doonaan waana soo xoogaysanayaan laakiin waxaasoo dhan naguma filne waxaa nagu filan ilaahay inuu roobna siiyo waaya n guddoomiyaha gobolka kakaar n maadaama gobolkii kakaar ee dhibaatada intaa leeg aad ka sheegayso ay ka jirto idinku gobol ahaan ilaa iyo hadda maxaad qabateen dadka maxaad u qabateen hadday tahay biyo dhaan iyo hadday tahay cunto gaarsiin
bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baad u mahadsan tahay waana salaamayaa mas-uuliyiinta kale oo een, haddii alla ku reey intay dhegaysanaysay inta khadka igula jirta Een, horta dadaal badan baanu samaynay Een, waxaanu samaynay guddi la yidhaahdo guddiga gurmadka abaaraha gobolka karkaar isugu jira een, culimaauddiin iyo nabadoono iyo dad mas-uuliyiin oo dadka usoo joogsanayaan Een, waxaanu furray akoono Een, waxaa la maray een, dadka een, een, een, ganacsatada ah ayaa la dhex maray ee dal iyo dibadba kabacdi een, halkaas waxaanu dhaqaajinay hawl xoog leh baanu dhaqaajinay Een, hawshaasna waxaa ka horreysay culimada khayrlaha siiyo ee, gurmadka abaaraha puntland oo sheekh fucaad madaxda u yahay culimadaasu een, sahan iyo een, dhiig joojin bayna soo gaarsiiyeen khayrlaha siiyo meeluhu ugu daraa baan ku jahaynay oo hadda aan tilmaamayay meelaha inta badan hoos tagtaa een, degmada rako inta hoos tagta een, iyo deg- iyo deegaano kale aan ku jahaynay Ee, wax badan bayna ka qabteen xaqiiqdii Ee, sababtoo ah dee dhiig joojinna way ahayd meelo toddoba boyood la siiyo meel toban boyood la siiyo meel shan boyood la siiyo wax badan bay qabteen xaqiiqdii Een, annaga marka ee, ka guddi ahaan haddaan guddigayagi usoo noqdo ee, guddigayagii hawl baanu bilownay Ee, waxaanu gaarsiinay ilaa hadda waxaanu ee, qoondaynay oo bixinay oo la bilaabay waa la wada gaarsiiyey ma oran karo sababtoo shaqadii baa socota Ee, muddo hadda een, afar casho ah baan hawshaa wadnay Ee, boqol iyo sagaashan iyo kow booyadood ayaanu qaybinay Ee, dhulkana waa noo harsan yihiin maantana een, waxaanu u hakanay iyadoo jimco ah iyo iyadoo aanu een, wixii aanu haysan haddii eber hale ka noqdo aanu rabno inaanu masjidada iyo dadka muxsiniinta oo wax la baxsa- la- wax la baxaya inaanu maantana masaajidada la maro dad badan baa isu xilqaamay Een, kabacdi intaas iyo intii haysan haddaan isku biirino berrina insha allah meelo kale baanu ku jahaynaynaa deeqa rabbi waa waasac weeye Een, guddiga een, abaaraha iyo culimada waanu sugaynaa insha allahu iyagana ee, say noo balan baaneen way imaan doonaan Een, waxaan kaloo ee, sugaynaa een, een, ee, qoladihii dowladda ah guddiyadii la sameeyey marka een, xaqiiqda waxaa loo kalaa ee, hawuhu meel fiican bay marayaan Een, inteediina waxaanu samaynaynaa waxa la yidhaahdo rag isku sin inta culimada iyo ay noo imanayaan iyo dowladda dhexe iyo intii jecel ee wanaagga jecel intay noo imanayaan deeqa rabi intuu imanaya markaasa deeqa rabi waasac weeye marka hawlaha hawlihii halkaasay noo marayaan waaya aad baa masan tahay n yaasin idinku eh, deegaan ahaan maxaad samayseen oo qorshe oo dadka abaaraha eh, wax loogu talagalay iyo wax gargaar oo la gaarsiiyey hadday tahay cunno iyo biyo iyo ma jiraan
adeer eh, afkaba lagama qaado wuxuu yidhi eh, ninkii eh, adeesama ku qanintasetiga afkaba igama qaado Eh, saako ugu dambeysay eh, xoolo doon aanu biyaha u dhaaminaynay eh, dadku eh, muxuu ahaa dhammaan ganacsi hadduu yahay ilaa gobolka mudug waa la isku xidhan yahay lama kala maqnaa maalinba meeshii liyataa biyaha loo dhaamiyaa saydable sallax meesha la yidhaahdo muxuaha ceyl la helay meel ay ka maqan yihiin buubi muxuu ahaa salaamo xadheer idinku ma taqaaniine booc meel ay ka maqan yihiin biyuhu ma jiraan hadda wixii la helo maalintaa ayaa la soo qaadaa haatan subaxa saaka laba baylood baa ay dhaaftay adduunkaas ay u gudubtay waxayna u dhaaminayaan xoolihii liitada loo gudbinayaa waxa weeye xoolaha iyo dadku ma kala harayaan ma kala harayaan haddaan ilaahay dadka soo gaarsiin raxmad khayr qabtana dadka in lagu mintiba maane xoolo lagu xisaabtami mayo waxa weeye gacantaa lagu hayaa gacantaa lagu hayaa ganacsato hadday yihiin odayaal hadday yihiin ninkii wax heli kara gacantaa lagu hayaa deeqduna waa midda rabbi wax kala haray ma jiraan gobolka mudug waa guntan yahay haddee hawlo kalena waa iska haystaan gobolka mudugo sidaad og tahayba haddee isweydiin mayno hawlo badan baa haysta ma ma fayooba marka waxa weeye abaartiina waa usii dheedhahay hal ila wax laguma jeeda laba ilood baa wax lagu jeedaa labada indhoodba waxaa loo hayaa labada laba abaar iyo tan kaleba waa lagu hayaa dhibaataduna waa badan tahay wixii la gaari karana waa laqama waa la qabtaa ganacsatada qabata odayaashaa qabta dadka waa lasu xorraraayo isku meel baa la geliyaa bacaad biyo loogu shubaa daadid baa loogu shubaa arigiisa duunka hoy muxuu ahaa meeshaa kusoo luuda dhulkuna hadda cunnada ma laha oo ilaahay baa xaggiis laga qaaday cunnadii ilaahay ha noo soo celiyo nabaadka iyo cunnada raxmad qayr qabtana allah ina siiyo abaartan mid waxa weeye harun koley odayaasha waaba waxaan maqli jiray hargacuno iyo haariye iyo waqtiyadaasi aan maqli jiray laakiin ma aha tano maanta midda dhacday mid mataqaanaa la arkay ma aha laba iyo toban bilood oo aan wax raxmada oo neefku ku soo caloolceliyo aan la arag weli ma aan arag waa waa afar ruux bay u dhigmaysaa waa laba gun iyo laba dayrood bay u dhigmaysaa marka intaa dadka xoolaha waa la rafanayay dhaqaalihiina waa ku dhammaadeen dadkiina mar maanta aayihiisa waxaa laleeyahay xagee lagu xareeya hortuulooyinkaa lagu xareeyay annagoo hadda shan iyo labaatan qoys baa magaalada loogu soo xarootay noo degan halaanu galaysiino baa loo lisaa oo lagu fuudiyaa iyo magaalada wax looga qaado waaya gudoomiye fuaad guddigina culimaauddiinka abaaraha ay qaabilsan weydinkii dee dadka la hadlay oo idaacadahaad ka hadlayseen oo masaajidadaad ka hadlayseen oo akoonaad furteen oo weydinkii dhaqaale dalabka ahaa maxaa idiin soo xarooday ilaa iyo hadda xaggee wax ka hesheen
bismillahi raxmaani raxiim annagu runtii abaartii hore oo sanadkii hore lacag xooga ayaa nooga harsanayd waataanu horey uga warbixinay media oo dhan oo jooga masaajidka kulli aan ka sheegnay lacag konton kun iyo sagaashan iyo afar dollara noo harsanayd oo abaartii hore iyadoo lahay roob ku dahay iyagaan shaqada ku bilownay ilaa iyo hadda afar boqol iyo afar iyo toddobaatan gooyadood afar boqol iyo toddobaatan iyo afar gooyadood baanu dhaaminay sahanka waxaa la socda biyo dhaan ilaa iyo hadda waxa gacanta iyada soo galay xalay baanu uga warbixinaynay maxaan ku leenahay madaxweynaha akawnnadoo dhan aan u daawacnay iyo wasiiradii la joogay wasiirka awqaafta iyo wasiirka ganacsiga iyo adig kulley iyo wasiirka maaliyadda kulli waa joogeen marka yani lacag ilaa iyo hadeertaan maxaan ku leeyahay maxaan ku leeyahay laba boqol oo kun ku dhow ayay isku noqonaysaa lacagta inta hadda baxday marka laga reebo inta kaleeto way noo taallaa laakiin hadda waxaan rabnaa insha allahu tacaala dhulkaasaan idiin sheegnay oo mudug sahanka lagu soo sameeyey inaanu hadda biyo ku saarnaan rabnaa haddii alla idmo iyo iyo gargaar gargaar waxaan rabnaa inaan tiim u dirno sanaag jiida la maray maayo jiida kale waxaan rabnaa inaanu insha allahu gargaar aanu u dirno haddii ilaahi subxaana watacaala ka raali noqdo lugaal ilaa iyo yaxda iyada laftigeeda waxaan rabnaa inaanu gargaar u dirno marka afartaa tiim oo hore oan diray laba kamidii waa soo noqdeen hadda garow way joogaan labadii kalena insha allahu ilaa laba beri kabacdi way soo noqon doonaan annaguna waxaan rabnaa inaanu hadda ilaa afar shan tiim oo kale aan daba marino oo shaqadu ay daba socoto lacag uruurintana aan wadno gargaarkuna uu socdo haddii alla idmo waxyaabaha marka dadka aad gaarsiinaysaan maxaa kamid ah
runtii kolley anagu degaanka dadkii sahanka soo maray waxay sheegeen waxaa hadda ugu muhiimsan baahidu biyo waa loo baahan yahay raashin waa loo baahan yahay caraf waa loo baahan yahay laakiin baahida hadda ugu muhiimsani waa biyaha baahida hadda ugu muhiimsani waa biyaha shaqada ilaa iyo hadda aan qabanay oo hadda aan wadnaa waa biyadhaan waa kan kuu sheegay dawladdu hadda lacag bay ballan qaaday hay-adahay dabagelaysaa guddiyo wasaaradaa la sameeyey waxaa laga yaabaa raashinka maaragta maxaan ku leeyahay caafimaadka in qaybo kalena ay ku aadaan marka annagoo ilaa iyo hadda waxaanu ku feejiganaa waa biyaha waaya gudoomiyaha ee kakaar gudoomiya waxaa la sheegayaa ee, xoolaha in xanuuna jiraan baa la sheegayaa abaarta kasoo xanuuno oo xoolihii wixii haray xataa ay xanuunsan yihiin arrimahaas maxaa ka jira
aad baad maasanta walaal ee, way jira arrintaas waxbaa ka jira xoolaha een, furuq baa jira oo meelaha qaarkood meelo ciirooyin ka da-een oo laysugu yimi xoolihii baa isku neefsaday een, daawal een, dhulkaasaa lagu kala maqnaayo xoolaha jiran iyo xoolaha kale waa la kala casin jiray laakiin hadda wixii baa isu yimi een, xoolo way jiraan furuq bay qabaan cudur la yidhaahdo uslub bay qabaan een, ka bacdina dee baahida jirta awgeed waxay u adkaysan lahaayeen ee, waxba uma adkaysan karaan iyagoo awga macaluhu u yeelayay hadday jiradeen haddana waa ee, waa jirta arrintaasu ee, ka bacdina arrintaasna waa nala hadalay een, een, ee, wasaaradda xanaanada xoolaha marka ilaa hadda annaga waxay noo soo direen hal tiim bay noo soo direen gobolka kaar ahaan marka de hal tiimna dee waxba maba kafayn karo yeelkadeeda aad bay ugu mahadsan yihiin kuwiba horseed hagar kuwa noqonoo dee hagar ka madayn mayno laakiin iyaga laftoo tabartii intaa noqotay marka arrintaas waa jirtaa xanuunadu een, waa jiraan een, marka saasaan kuu sheegaya waaya yaasin bal ka waran ee, dhinaca xanuunada xoolaha maxaa laga sheegayaa
xoolaha waxaa horta juuc iyo jahanabaa la kala dhigay baa la yidhi neefka hadduu baahdo markuu baahdo xanuunku waa la dersiyaa oo xanuun kama maqnaanaya adigu haddaad xalay rabtid oo shalay rabtid maanta waad xanuunsanaysaa xoolaha waxaa haysta onkii oo uu haraadan yahay oo uu biyo waayey oo uu gaari waayey hadduu qoryaha jajabsan lahaa iyo xanuunkii markaasu la soo darsaya jadeecaa haysa sanba baahaya wax ka maqani ma jiraan xoolaha wax ka maqani geel saaka qusacayo uu leehay baan hortaagnaa waxa weeye marka xoolaha xanuun kama maqna waxaa tandawaa oo uu neefku qaadan karaba maba jiraan wax uu qaadan karaa ma jiraan sababtoo waxa weeye neefka haddii dhiigii dhammaaday muxuu ahaa muxuu qaadan karaa awooduu bali waad og tahay gobolka mudug muxuu ahaa gobolka mudug waxyaalaha oo qabo oo dhan waad ka warhaysaa dhibtiisaa badan abaartuna haddee waxay noqotay mid aan la arag oo la maqan bay noqotay anigu oday sheega ma aan arag sagaashan jir baan la sheekay ninka sagaashan jirkaa sagaashan kale oo taariikhdeedu hayaa ma hayno abaartan oo kale oo xoolaha marka malakan dadkii ilaahay subxaanu qaadir haabaa deeq la weydiinayaa ilaahay ha naga soo gaaro dadku malakan in dadka lagu tuugsaday xaaladdu taagan tahay hadde lama samrin oo deeqa rabbina lagama samrin ninku wuxuu hayana kama samriyo oo waa harjadaya neef la gawracakeeda kama waaftaa la yidhi waa muxuu ahaa gawracaasaanu ku jiraayo waxaagiyo siicad kama haraysid hadde sidaasaa jidha xanuunkuna maba maqna kama Waaya- maqna waaya fu'aad maxamuud xaashi een, een, xaaji waan leeyahay een, waad maqlaysaa een, ee, gudoomiyihii gobolka karkaar iyo redable gudoomiyadeeda iyo maaragtay dhibaatada ay sheegayaan bal dhinaca dadka ka waran een, waxaa le markii xoolihii ay een, dhibaatoodeen oo daaqii la waayey biyihii la waayey xoolihii xanuunsadeen dadkii laftigoodiina way soo qaxeen maxaan ku rahdaa xanuunaa la sheegayaa arad baa la sheegayaa een, xataa weel ay wax ku karsadaan lama haya baa leeyahay bal dadka xaggooda iyo maxaad gaarsiisaan haddii laga reebo biyaha aad dadka een, u kala dhaaminaysaan oo wadan boydaha
Een, dadku dee xoolahaasay ku tiirsanaayeen dadku runtii waa dhiban yihiin Een, waxa weeye cunto yari baa jirta Een, allahu mustacaan ee, waxa weeye nafaqa daraa jirta Een, haraad fara badan baa jira Ee, waxaa kale oo jirta oo dadka aad iyo aad iyo aad u u haya meelaha qaybtood shuban shubankana waxaan isleeyahay waxaa sababaya neefkaas yani caatada ah ayaa markuu waxaa la isleeyahay wax ka doona dabeetana wax laga cuna ma leh waxaa laga yaabaa in afarta adin laga goosto oo markaa la hosho oo dabeetana markaas ee, maxaan ku lehay lagu xanuunsado adiga runtii mashaakil aad iyo aad u fara badan baa dhulka eh, ka jira Eh, waxaasina waxay u baahan yihiin in la dadaalo saan horey u sheegay ilaahay unbaa maarayn maarayn kara subxaanahu watacaala aadana ma maarayn karo Eh, laakiin dadaal baa loo baahan yahay Eh, insha allah waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay subxaana watacaala ka raali noqdo in ilaahay naga soo gaaro Eh, inta ka horeysana waa la dadaalayaa oo dee kolley dadku qofka labiiyo tobanka neef aan kuu sheegay ka dhaqaaqi waaye labiiyo tobankaa madoobaaday hadda naacfino uguma jiro kamana tegi karo dadka ay soo xarootay way jirtaa laakiin anigu waxaan qabaa inaan la dhiiri gelin dadka in lasoo xareeyo dadkii xooluhu ka dhammaadaan waa lagu khasban yahay in lasoo xareeyo laakiin dadka inaan xeriyo lagu xarayn oo xataa haddii ilaahay roobina siiyo laga maareeyo in dhul kale xoole laga soo iibsho oo dadkii baadiyaha lagu celiyo maxaa yeele dadku haddii i d bs noqdaan oo xeryo ku tacalluqaan oo maalin walba garaam loo loo qaybiyo dad maata'a bay noqonayaan marka insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynaynaa inaan guulaysano ilaahay roob nala soo gaaro inta ka horeysana insha allahu tacaala aad iyo aad loo shaqeeyo xoolaha xanuunkooda laftigooda tiimamka dhulka soo maraya waxay noo sheegayaan meelaha qaybtood furuq baa jira ulfid baa jira cudur la yidhaahdo maxaan ku leeyahay dhabar jabiye baa jira yani xanuunno aad u fara badan baa xoolaha laga soo sheegayaa waxaa la sheegayaa geel indhabeelay yani haraad iyo gaajo daraaddeed marka mushkilad fara badan baa runtii aad iyo aad u jirta oo baqdin leh oo qof kasta inuu baqo ay khatab ku tahay marka insha allah waa la dadaalaya waaya gudoomiyaha gobolka karkaar cabdulqaadir siciid caarshe gudoomiye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ah maxaad idinku dhinaca dadka maxaad taakuleyn ka gaar- ka geysateen
ha dhinaca dadka waxaan hadda waxa hadda waxaa la wadaa iyadoo iskuuladii iyo dadkii waxgaradka ganacsatadii hadda hawshii bay wadaan raashin ururintii waa la wadaa taas oo waa wixii dadka laga ururiya weliba aanaa gaarsiin dhanka hay-adaha haddaan u wareego way jiraan hay-ado aan la hadalay noona yimi dhulna aanu soo marmarnay dadna lasoo register gareeyey laakiin inta dadkii aan waxba la gaadhsiin kuwaasna waa jiraan insha allahu waxaan rajaynaynaa asbuuca soo socda ayay yidhahdeen waxbaan bilaabaynaa waxaa kaloo jiray adigu hay-ad aanu iyadana saas oo kaleeto wax yaroo lacaga tiri waan qaybinaynaa iyadana meelaha qaarkood aan ku jihaynay sida duud hooyo oo kale oo u liidatay oo dayrtii dhaweyna roobka aanu qaban guwi ka horreeyay roob aan qaban dayrta hadda ana aan roob qaban oo iyadana saas oo kale dadkii deganaa qaybtii iyo dad reer baadiye ah aanu iyadana saas oo kale laba boqol iyo afartan qof qofkiiba xoogaa aan hay-adda aan isla garnay in la siiyo oo laba bilood loo qoray w f b na insha allahu waxaan rajaynaynaa wiigga kan inay wax nagala bilowdo meygaag oo baylo hoos timaada iyo dhuudo iyo meel la yidhaahdo dhundhub oo iyagana hoos yimaada waxay hoos timaadaa waxay hoos timaadaa bayla sef jumberland iyadana waxaan rajaynaynaa waaciye iyo xidda iyo sheerbi oo hoos yimaada xidda degmada xidda ka tirsan inay yana wiilkakan wax ka bilaabaan waxaan kaloo rajaynaa sef inay yana wax ka bilowdo shire iyo shaxda iyo libow iyo dhaxan iyo yaka oo iyaguna waxay hoos yimaadaan degmada qardho marka saasaan wax ukala jejehaynay weli dadkii aduu cunto ma aanan gaadhsiin waxaana kullina waxa ka hormaraya midii culimada iyo ardayda iyo deegaanka ururiyeen oo aanu nalala ballamay berri insha allahu in lagu soo wareejiyo weli marka tiradeeda ma ogaan karo insha allahu waxaan rajaynaynaa marka meesha noogu baahi weyn inaan iyadana insha allah ku jihayn doono haddii abrahaal ka noqdo marka laakiin weli ma aanan gaadhsiin dadaalkaasaas lagu jira waaya aad baa umaadsantaha yaasin adigu waxaad joogtaa reedable ayaad gudoomiye ka tahay runtiina aad bay uga fog tahay gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo oo caasimada gobolka ah maamulkii gobolkuna wuxuu joogaa gaalkacyo bal ka waran iska warqabkiina ka gobol ahaan ma ma iska warqabtaan maamulka gobolka mudug oo abaaraha kan iyo ma ka wada socotaan ma ka wada hadashaan taakuleynta gobolka mudug ma leen kasoo gaarsiiyey magaalada gaalkacyo
adeer waa mahadsan tahay jamaal waxa weeye horta dadku waa isku xidhan yaha waa silsilad hade waa taqaanaa ninka reer baadiyaha iyo ninka kale labaduba cunnada waa la wada cunaya dherigana waa la wada karsanayaa waxa weeye wax baaxad la oo tiro badan baa dhacay hoos ahaanteenana way soo ognahay gobolka mudug hawluhu waa badan yihiin hawshu markay badan tahay marka mas-uuliyaddu wax badan oo marka ay hawadu ka baxaysa jira waana wada xidhiiraa degmada jiriiban gobolka mudug dhammaantaya waa wada xidhiiraa abaarahana way og yihiin laakiin haddee qofku intuu roori karo waayada oragtiis waa intaan la arkayno howlaha adduunka jira baa iska tiro badan waxaa marka jira waxa weeye dadku marakan cidma soo xarayse isagaa isa soo xareeya xooluhu markuu neefku ka dhammaado isagaa soo xanuunaya meesha wuxuu isleeyahay eh, naftaada aad muslimka kula dhaqantid yaasi su-aashan kugu celiyo maamulka gobolku maynu soo gaarsiiyey wax taakulayna ma soo gaarsiiyaan kuri dadka abaaru hayaan
haa waana soo gaarsiiyey maxaa waana idin soo soo gaarsiiyey gaarsi maxaa idiin keeneen waxay noo keeneen biyihii bay noo keeneen Bi- biyaha maraka so- socda biyaha socda bayna soo gaarsiiyeen gobolka mudug waaya en waxaan rabaa inaan su-aasha kala weydiiyo en fu-aad fu-aad idinku waa idinkii qayladhaamiyey marka dadka debadaha jooga oo jaarid reer puntland oo gacan furan baa jirtay oo aad had iyo jeer u qaylinayseen ma yihiin dad la socda xaaladda abaarta dad eh, dalka ka jirta oo dhaqaala kusoo deeqayo oo abaartii u jeeday iyo dhibaatada ummadda haysata
runtii dadka dibaddu warku wuu gaarayaa ilaa iyo hadda soo dardarayna waa jiraan Eh, kuwa kalena insha allahu tacaala waa ka rajaynaynaa waa rajaynaynaa wiigan inay wax badan soo bilowdaan Em, annaguna insha allahu tacaala dee inaanu ama riboodka dirno ama waxa meesha lagu soo arka la sawiro oo la diro oo dadku ay arkaan waxa qabsoomaya iyo dhibaatada dadka haysta labadaba waa muhiim marka ilaa iyo hadda way jiraan jaalidaha dad wax soo dirdiray Een, waana rajaynaynaa wax ka badan inay yimaadaan haddii ilaahi subxaana watacaala uu ka raali noqdo marka kolley un hawshaan waxay u baahan tahay qof kasta oo mas-uuliyad dareemaya inuu kaco oo dhaqaaqo oo qaybtiisa ka geysto waayahay guddoomiyaha gobolka karkaar cabdiqaadir dowladda puntland arbacadii lasoo dhaafay shir degdega bay yeelatay waa tii lagu dhawaaqay hal milyan oo dollar in lagu taakuleeyo dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen iyo xoolaha guddiyo tiro badan oo lixa oo xukuumaddiiba aan waxba ka harin ay la magacaabay oo aad moodid markii ugu horreysay oo si adag puntland ay jawaabo bixinayso inay tahay kase kow marka een, arrimahaas ballanqaadyada iyo milyankaas ay dowladda ku deeqday wax horay maamulka eh, ama dowladda puntland ay kasoo gaaray ka gobol ahaan ma jiraan
Een, xaqiiqdii een, een, guddiyada waan een, naloo soo sheegay waa nala ku wargeliyey in guddiyada la magacaabay hase yeeshee waanu sugaynaa waa rajaynaynaa marka een, nama soo gaarin een, waanu se waa tagwiiga insha allahu sida la sheegay ay naloo sheegeen wasaaradda arrimaha gudaha nala soo xiriirtay Ee, saskana wixii loo gaaraba insha allahu wixii ku talagala lasoo gaarsiinaya gobolka laakiin de awal intii ka horreysay waxay ahayd de intii abaabulka iyo isku tashiga iyo howlaha socdeen iyo annaga lafteed intaanu wargelinaynay marka insha allah waan rajaynaynaa Een, hay-adaha ee lala hadlay oo na soo gaaray maahana dowladda een, macnaha wa- qoondaynta la qoondeeyay weli wax nagama soo gaarin waaya yaasiin ma jiraan waxa adaa inuu yimid oo raashin iyo biyo qaybin meesha ka bilaabay
Eh, adeer waxaa noo yimid hay-adda la yidhaha wolfish waa taqaanaa baan malaynayaa hay-addaasaa noo timid biyihiina waa naga dibdhiceen Eh, waana baahidana waddanka way mareen dhammaan dhulka oo dhan oo mudug waa mareen Eh, waana xaroodeen waxayna yidhaahdeen xagga farsamada ayaan u dibdhacnay intii eh, toddoba beriya baanu dib dhacnay bay yidhaahdeen Eh, dadkana maanta waxaaba u daran xagga quudinta eh, baa u daran iyo biyaha labadaba lagama maarmo
waaya cabdiqaadir iminka hadda qorshayaashiina maxay yihiin hadda maxaa idiin qorshaysan
Een, annaga ee qorshayaasha noo qorshaysan ee, waataan hore u sheegay Een, inta aanu gacanta ku hayno haddii aan raalli ka noqdona oo na wixii na soo gaara oo deeq een, cunto ah iyo deeq insha allahu een, een, biyaba ah sidii hore oo dhow meelaha ugu dambadaa waxna waa la gaadhsiiyey meelaha kaloo aanaan gaadhsiina waa gaadhsiin doonaa Een, sida een, kale insha allahu haddii aan raalli ka noqdo ilaah baanu dee khayr ka rajaynaynaa Ee, qorshayaasha aanu jecelnahay waxa weeye ee, sidii shukh fuaadba ka shanqariyey ee, dadka inaan la dhiirigelin inay een, xoolahoodii oo dee ma garanaysaa ay- ay ka soo xeroodaan laakiinse in een, dadka ee, taakulo ee, ee, raashin iyo biyaba ah ee deegaanadooda loogu geeyo dadka halkaa lagu hayo dee qofkii markaa een, reerkii markaa qoyskii xoolihii markaa ka dhammaadaan oo la arko in ma garanaysaa xoolihii ka dhammaadeen dee marka iyagu waa u baahan yihiin in een, qorshe loo sameeyo een, xaqiiqdii marka een, annaga een, waxaaba eh, gobolka kakaar wuxuu ku teedsan yahay xeebtaa xeebtaa dheer Een, insha allahu waxaa noo qorshaysan dadka in meelaha biyaha macaana leh xeebahaana een, wixii dee xoolu kasoo ka dhammaadaan lagu dhoweeyo amase la geeyo Een, marka ilaah baan so- ka rajaynaynaa in in inoo soo deeqo dadkana qorshahay waxa weeye in eh, miyigooda lagu gaarsiiyo eh, taakulo deeq eh, raashin iyo biyaba ah marka sidaasaan insha allah noo qorshaysan waaya aad baa mahadsantihiin En- en, guddoomiyaha gobolka karkaar En, guddoomiye bal dadka gudaha en, waa runtii waa la sheegay inay dadaalayeen oo wadinkii kakaar ama qardho ku qabanayeen shirar kala duwan dad badan oo lacag ku yabo hayna waan dhegeysanayno idaacadda daljir ka hadlaya oo dhaqaalo badan ku yabo hay si abaaraha loogu taakuleeyo dadka dabadda ma la xaribteen iyagu maarata wax dhaqaalaha mana kusoo taakuleeyeen maxaase rajada iyo saadaasha idin muuqataa maxay tahay idinka hadda
waa waa runta aad baad umahadsan tahay dadkii dibaddana waan la xiriiray haddana weli xiriirkii baa socda way jiraan dad wax soo dirdiray akownana waanu furay sidaas oo kale dad aanu aaminsannahay oo culimmada ah oo iyo nabadoonno iyo waa noogu xisaaran iyagaa noo soo gudbiya wax kasta oo soo dhaca oo meesha kusoo xirooda hawshii waa socotaa taas taas weeye gudahana hawshii waa ka socotaa rajo fiican rajo rajada aanu qabnaana dee waa rajo fiicanoo marna ka quusan mayno raxmadda rabbina ka quusan mayno haddii de ilaah baana markasta faraj furayoho ilaah farajka rabbi baanu sugaynaa xaqiiqdii niyadoodu niyadduna waa fiican tahay abaaruhu waa dhici jireen waana dhici doonaan haddaynu sii noolaano kullina waa laga soo kaban jiray nin baa waxaa la yidhi tee dhibaato kusoo marta tee kugu darayd markaasu wuxuu yidhi midba midda igaga dambaysa waa igaga darayd sababtoo ah dee iyadiba hadda aanu haynaa marka anigu waxaan aaminsanahay dhibo ka badan baa dhici jiray abaaro ka badan baa dhici jiray waana laga soo kaban jiray tanna insha allahu haddii rabidno waaynu ka kabanaynaa iyadoo dadku aanu gaadiid haysan oo haddee la kuu reeyahay ilbax aanu ahayn oo dawo aanu haysan ba abaara dhici jireen waana laga soo kaban jiray marka haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin dadkeenu waa hantiilayaal wey dal iyo debad iyo gudaba haddee la kuu reeyahay gaadiidna meel kasta waa haysanaa mid cirka mara mid dhulka mara iyo mid badda maraba raxmadda allana markasta dee wixii rabbigay keeno waa waa waa waa insha allahu waa sugaynaa marka rajada iyada waa waa fiican tahay alxamdulilah waxaan ku rajo weynahay in wax badan inoo qabsoomaan sida wax loo saadaalinay inan inay noqone saadaal fiican baan rajaynaa insha allah waaya yaasin idinkuna bal qorshayaashiina iyo rajadiina ka warrama maxaa idin muuqda
adeer qorshuu waa fiican yahay horta wax walbaba waxaa ka weyn tan rabbi awoodda rabbi iska leeyahay baa xukunta ilaahay deeqiisa kama aanu quusan deeq rabbi baanu sugaynaa dadkuna dhammaantiin waa isku tiirsan yahay dabad iyo daakhilba waa la isku tiirsan yahay annaga mas-uuliyad baa naga sarraysa aniga mas-uuliyad baa iga sarraysa guddoomiyo degmaa iga sarreeya mid gobol baa iga sarreeya waana wada xidhiiraa dhaqaaluhuna haddee waa aad taqaanaayo qof jeebka ka wada maxmeeyey ganacsatadii baa ururinaysa ayadaa dadka usoo gudbisa maamulku waa ku ogyahay waa la socdaa meel walbao marka maalintaa baahidii ka jidhaa loo gudbiyaa laakiin waxaan weli bilaaban xaggii raashinka dad badan baana xagga raashinka aada ugu liita oo biyihiina aan ka maarmayn raashinkiina aan ka maarmayn waxaa marka noo qorshaysan hadda meeshii liidata inaanu waxu leexino haddii ilaahay idmo baanu jecellahay sidii wax noo soo gaaraan iyo waxaana awoodyadu tahay waxna qofku awooddiisa weeye waxna waa ka badataa ilaahay waxaan ka baryaynaa raxmad khayr qabta ilaahay inuu na siiyo kamana aanaan samrin deeqii rabbi waan sugaynaa laakiin qorshaha waxa weeye waa kumeel gaar waa awooddaadu intay tahay haddii maanta baabuurta saaka ilaa sagaal baabuur baa gurigtoo xoola wada waxay u gudbaysaana waa cadduun fara kala kac iyo naag waxa weeye waxaad keenay waa awooddii rabbi oo qayb dhaqaale aynu haysano weeye ninka baabuurka waad ka dhacaysaa waa kula hel waa kula dhashay xoolaha waxaa laleeyahay bal meeshaa nagaar inay ka helaan marka waxa weeye hadda sidii xaaladda ay u timaado baa loo dhutinayaa dhutintuna in wixii marakan awoodihiisu dhaqaalaha labada dhinacba waa ka maran yahay labada dhinacba dadku waa israacay dhaqaalihii waa israacay xoolihiina waa tageen muxuaha raashinkiina dadku hadda maanta ma haysto hadda wixii noo soo gaara magaalada mid baan ka ururinaa dadkaanu siinaa ninkii wax heli karaanu ka qaadnaa dadkaanu siinaa sidaasaa awoodayadu ku tahay hadda madaxiina waa naga sarraysaayo waa sugaynaa insha allah waaya fuaad hadda waxaad sheegtay inaad lacag badan idiin taallo oo maxaan ku rahdaa aad wax ku qabanaysaan waxaadna moodaa xilligu inuu soo burayo oo dhibaatadiina ay soo siyaadayso roobkiina ilaa haddaan lahayn goormaad marka la filaya inaad wixii bilowdaan oo hawshii aad si deg dega dadkii u gaarsiisaan iyo xoolihiiba
annagu mar horaan bilownay annagoo aanba lacagtaan hayn oo lacagtii hore oo noo harsanayd baanu ku bilownay shaqada oo aniga kuu sheegay afar tiim baanu dirnay oo aniga kuu sheegay shaqadu way socotaa haddeerna ilaa afar shan tiim oo kale baan qorshaysan inaan dirno oo laga soo bilaabo yani maxaan ku leeyahay min qandara ilaa iyo iyo meesha la yidhaahdo ilaa wadadarka u dhiman maxaan ku leeyahay jariiban ilaa garaacad ayaan rabnaa inaanu shan tiim u kala dirno oo qolaba meel aado runtii anagu waxaan leeyahay tiimamkaasi bisaha Ee, baalasataa waxaa- runtiina waa la socotaa taakulayntu way la socotaa haddaba waxaan kuu sheegay meel kastoo la aaday waxaa lagu soo qaybiyey biyo afar boqol iyo toddobaatan iyo afar booyadood baa ilaa hadda la qaybiyey marka meel kasta oo la aadaya waxaa la socda taakulaynta annagu sahanaan waxba wadin ma dirno sahanka aan dirayno waa sahan wax wada oo meesha uu wax ku arko wax ku qaybinaya marka een, hawsha saas wey haddana runtii dhulka sahankii taqriiban waa iska soo dhammaaday sababtoo ah dhulka hadda waa la fahansan yahay iyo siduu u kala daran yahay marka keliya waxaa la rabaa dadku inay ilaahay baryaan subxaana watacaala ilaahay u toobad keenaan waxaa kaloo la rabaa dadku nicmadii ilaahay noo galay ilaahay roob ma waayine nicmadii allayna siiyey baynu inagu dhaandhaanay oo ku cayaarnay Eh, biyihii baa badda iska gelayo waa qabsan weynay dhaamam waa samaysan kari weynay Eh, dhirtii innagaa gacanteena ku goynay oo bii'adii ku cayaarnay marka dadku waxaa la rabaa dunuubtana inay ka toobad keenaan nicmada ilaahay oo laga abaaldhacayna in laga toobad keeno oo marka ilaahay abaartaana ka saara aynu isu is- u istaagno inayna wala dambe aynaan haraad u dhibana ee biyaha aynu qabsanno oo ila- ay dad iska dhigno oo shaqaysanno oo wax qabsanno Eh, marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala kulligeen aan dadaalno annagu shaqada waa wadnaa Een, sida aanu ilaahay ka baranayna mar kasta hadda waxaan ku yidhi lix tiim baan diri doonaa lixdaa tiim waxaa laga yaabaa waxaan hayno oo dhan ama badankood inaan la dirno iyagoo maqan ilahay waxaan rajaynayna haddana ilahay inuu xe- xeerada soo buuxsho oo wixii si ay isu daba joogaan haddii alla idmo waayahay guddoomiye cabdulqaadir ee, maxaad baaqa u diraysaa marka inagu barnaamij soo gabagabayna bal baaqa aad diraysid dal iyo debad
baaqa waxaan eh, dirayaa eh, horta marka u horeysa sida culumaduba sheegtay een, ila- horta ilaah aynu barino ilaah bariga ilaah een, een, eh, qasnadaha rabbi baa eh, ina deeqa qasnadaha rabbi baa buuxa horta rabbi aynu eh, barino aynu ku kalsoonaano ilaah aynu ku kalsoonaano Eh, midda xigta een, xaqiiqdii een, khayr allaha siiyo waa la kacay ganacsato eh, dadweyne dalya debed dowladda iyo dhammaan hay-adaha eh, dadaalka ha loo sida dadaalka loo waday dadaalka hala hala sii laba laabo un baan oranaya intaasaan ku baaqayaa sababtoo ah hadde dadku wax yaqaan weeye wax yaqaanna wax looma sheego een, awal baa hawshaa lasu xilqaamay dhan dowladeed dhan culimo eh, dal iyo guda iyo debadba marka dadaalkaas in la wado oo la- aynu hawshaa sii laba jibaaro laiskuna kalsoonaado inahaasu baan kusoo ku baaqaya haye yaasin adiguna baaqaaga
waxaan ku baaqayaa horta ilaahay subxaanu qaadira raxmad khayr qabtaa ina siiyo ee, cudurkana allahayna ka saaro muslimiintana maslaxad khayr qabtaa allah siiyo waxaan ku baaqayaa oo kale haddii dadku isagaa xilkasa xilkas weeye ee, wixii hore naloo keenay xilkasnimaa naloo ku keenay oo dabadda nooga yimid ama gudaha nooga yimid xilkasnimaa naloo ku keenay mar haddaan marka dadkii xilkas yahay war oo, eh, war kasii badiyaanu leenahay annagu abaarti ma ay bixine waxaanu leenahay eh, canaani melihidine nooga sii badiya xaaladdu waa adag tahay hadda dadkii raashin la-aan baa uu la taagan yahay gaadiidkii waa wada fadhiya raashinka boosaaso ka soo qaadi jiray war kasii badiyaanu leenahay laakiin dadka canaan kale ma leh Eh, hay-adaha caalamiga ahna oo islaamka iyo kuwa kaleba waxaanu leenahay ummadda muslimka loo soo gargaar waayahay guddoomiye inoo soo gabagabay maxaad ku baaqaysaa adiguna eh, fuaad bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan ku baaqayaa een, marka horeeto kulligeen inaynu ilaahay u toobad keenno subxaanahu watacaala Een, ilaahay wuxuu leeyahy wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kasiir wixii idinku dhaca idinkaa kasbaday weliba alle waa cafis badan yahay Een, marka labaad waxaan ku baaqayaa inaynu si karti leh oo mug leh oo adkaysi leh oo sariigasho leh inaynu ugu istaagno hawshan inaynu wax ka qabanno intii tabarteena annagoo ilaahay baryayna oo ilaahay rajaynayna oo kalsooni ku qaba alle inuusan sidaa inoo ka tegaynin inaynu kulligeen qof walba istaago oo shaqeeyo oo daacadnimo ku shaqeeyo waxa aynu helno inaynu dadkeenna gaarsiino weliba beeqaamino oo yacni markaad dagaal ku jirto xabadahaaga hal mar lama wada rido yacni waxaa loo baahan yahay wixiina in la beeqaamiyo een, allahuma mustacaan ummaddiina la gaarsiiyo qof walbaana isxilqaamo arsil ilcaaqila walaa ta'mur caaqilka waa la diraa laakiin amar lama siiyo intaasaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkii maan hadalna toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wuxuuna barnaamijku idinka imanaya xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socoteen dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya ciddii barnaamijkan uu sheegana waxa ay mar kale kaga bogan karayaan websiteka iyaga radio daljir dot com anigoo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya tan iyo kulantideena dambe barnaamijka mid lamid haasuma doono waxaan ku dhaafaya sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habdanay dunidu inagamu dambayneena ka habdanay dunidu inagamu dambayneena calankeennandadegay miyaydan dareen